kulan looga hadlayay arrimaha nabadda oo ay soo qaban qaabisay hay'adda inta biis oo ka shaqeysa arrimaha nabadeynta ayaa lagu qabtay magaalada Mandheera. Kulankan ayaa waxaa goobjoog u ahaa guddoomiye ku-xigeenka guud ee hay'adda inta biis Master Mathias laamaha ammaanka ismaamulka Mandheera qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga ah iyo bulshada qaybaheeda kale. bulshadii ka soo qayb gashay madasha iyo maamulka inta biis ayaa inta badan ka hadlay sidii loo xoojin lahaa nabadda islamarkaana looga hortagi lahaa wax walba oo carqaladeyn karo ammaanka ugu horeyn agaasimaha hay-adda inta biis laanteeda kenya xasan ismaaciil oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey muhiimadda isku imaatankooda maanta waxaan halkan u nimid marti waxaana noo yimaadeen ka socdaan xafiiskaanada geneva oo ragga mu'asaska ka ah hay-adda interpice mr mathias haddana wuxuu yahay vice chairmanka oo governing boardka guddiga interpice buu madax u yahay marka muhiimadda u imaadeen waxaa weeye inay nala arkaan howlaha nabadda aan ka hayno gobolka khaasatan mandheera iyo wajia county iyo iyo dhulka kale oon kenya gudaheeda wax ka wadno marka saddex xafiis oo weyn baan leenahay midka mandheera oo waqooyi bari ka shaqeeyo xafiis marsabeedna waan ku leenahay xafiisna marigaad baan ku leenahay marka howlahaas unbay rabeen in ay u yimaadaan marka waxbarasho unbay u tahay ayaga in wixii shaqaa iyo howlaha iyo baahida jirta ay wax ka ogaadaan marka intaasunba muhiim u ahayd inay u yimaadaan dhanka kale mas-uulkan ayaa sharaxay waxaa uga qabsoomay arrimaha nabadeynta sanadkan sii dhammaanaya waxaana noogu muhiimsan wixii khilaafaad ah oo gobolka ka dhacay in badan annagunba aanu horseed u ah inaan wax ka xallino waad la socotaan dhinacaas baanisa iyo hadda xuduudka iyo dhibaatooyinka hadda ka dhacay xalinteedii waan ku howlannahay ramo iyo mandheera north dhowaanahan isku dhaadhacyar baa jiray oo xagga degaanka iyo dhulka la isku haysto marka anagoo la kaashanayn xafiiska county commissionaga howlo badan baan ka qabanay si dhib iyo dil iyo dhibaato aynan meesha ugu dhicin waxaa kaloo noo socda sanadkii aan soo dhaafnay sanadka aan soo dhaafnay dabayaaqadeedin waad la socoteen ceelwaaqe iyo lafe hargufo baa ka jirtay ilaa sheekh umal iyo culummadii baan halka keenay oon ku howlanayn in dhibka meesha ka dhacay in la xaliyo marka howlahaas way noo socdaan qaarna way noo dhammaadeen qaarna weli qabyo waaye xafiiskan wuu furan yahay cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera